ololow nadaafadeed ee lagu suubi degmada yaakshiid ee gobolka banaadir gaar ahaan antan dhexita isgooska fagax iyo towfiiq iyo weliba horkahayay maamulka degmada uuse kaaladaay bulshada qeybasho shaldown iyo haano ku mid eh howlwadeenada shirkada nadaafada ee ifi oo ka howlgalaasa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ololow iyo weliba ujeedsi ahay riidhanagowka bilicda degmada maadaama uuse bilaawday waktiroobaadka guga waanay wadooyinka qaariyen haano burbursan waana biyo fadheedayaan sidii lanku horseeda lahay in wasaq markaas uun ku dhalana goobo biyo fadheedayaan hana ku mid ee bulshada qaybta ku haytay ololo nadaafadeed iyo wayba sheegeen in marwalba shirkada nadaafada ifi iyo ku garab siyaasa sidii landheeraya lahay qashanka iyo weliba wasaqdii ku dhalada lahaytiba waxaa u arkaa marar badan waana soo booqatay qashinka iyagan waa naga qaadaan midda kaleete caawada waxaynu soo celisheen bilicda magaalada oo horteena waxaa taala dhiiqadii roobka keentay qashinkii wixii waa naga nadiifiyeen wallaahi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ceeldhaantii aan diray aheed fagax dhiiqadan waaye bus waaye nogala soo jawaabay ee shirkadda ifi maanta intay noo imaada ee meesha noo habeynayso waxaan leeyahay fagax waa muraayadii degmada yaaqshiid dee waana ku mahadsan yihiin sida quruxda badanna ee busta iyo boorka nooga habeynooyaan shirkadda ifi ku kumid ee howlwadeenada shirkada nadaafada ee ifi iyo weybawse ku hadle walyaaboyo qubdaayin iyo sida markaasi tiyon ku qayb qaadayaan ololo nadaafadeed ee lagu suubiyo degmooyinka gobolka banaadir caawa waxaan ka shaqaynaynaa inta u dhexeyso iskuiska towfiiq iyo iskuiska fagax nadaafadan ka shaqaynaynaa haddii ilaahay idmo waana wadi doonaa inta maqasmadu ay ka naqan doonto nadiif haddii ilaahay idmo marka bulshada soomaaliyeed nadaafadu imaanka nuskiisa waxaan ka codsanaynaa inay nadaafada nagala shaqeeyaan annaga shirkadda ifi ay garab nagu siiyaan nadaafadda inay nagala shaqeeyaan hana ku mid ee mas-uuliyiinta qaybta ku haytay ololo nadaafadeed ee degmada yaakshid iyo bulshada kala dardaarmay iyo marwalba ka dadaalaan nadaafada iyo weliba sida lan hormarya lahay bilicda degmada iyo goobo muhiimka ee doono ganacsi dambu agtiisa ay wasaq tahay ama caro badan ay taal haddii caradii aan kaa ceymin roobka keena oo aan kaa qaadnay adina waxaan ka arna muwaadin inaan nala dhowrto adaan kugu ganaaxi doona waana waajibna saaran anagoo fuliheenno amarka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho iyo maamulka xabiiska guddoomiyaha degmada ugu horeeyo in aana ilaali doono hadduu alla yirahdo aanan aqbali doonin carad dambo nadaafad dambo marka bulshada waana u sheegnay waana u digniinay habeen dambena kormeeraan kusoo mari doona halkan mana aqbali doono in cara iyo jawaan dambe lasoo dhigo marka intaasna waxaan u sheegaya bulshada halkan degan in nadaafadda ay ka qayb qaataan qayb muhiim ay ka qayb qaataan ololahan caawa qayb ay ka yihiin marka bulshada culeysyada jira iyo duruufaha jira waxaan rabnaa inay u dulqaataan haddaan nahay maamulka degmada cabashadoodii waan gudbinay madaxda naga sarreysa ee gobolka banaadirna si deg deg ayay uga soo jawaabi doonaan hadduu ilaa yidhaahdo waxaan rabnaa dhammaan bulshada ganacsiga ku leh laamiyadan inaan uga digno in wax qashina lasoo dhiga laamiga haddii marka laamiga laga shaqeeyey ee la nadiifiyey qashin lagu arko waxaan ku ciqaabi doonaa ama lagu ganaaxi doonaa ganacsiyada meesha dukaamada ganacsiga ku leh dhammaantoodba annagoo taas ka digayna waxaan rabnaa marka in loo hoggaansamo amarka maamulka degmada yaaqshiid mar kastana waa u taagannahay waana ka shaqayn doonaa nadaafadda dhammaanna waa mahad celinaynaa inta ka qayb qaadatay sidoo kale dhammaan warbaahinta nala joogtana waxaan leenaha waa mahadsantihiin ololow nadaafadeed iyo weliba yooyina hana mar weliba lagu suubiyo degmada yaaksheed ee gobolka banaadir